joe baiden madaxweynaha ka soo jeeday xisbiga dimuqraadiga ee kasii xirxiranaya aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka kadib markii uu doorashadii noofembar ku guulaystay donald trump ayaa xilligan ku sugan qaaradda afrika oo isku beddeshay fagaare ay si dadban ugu hardamayaan dowladaha sheegta quwadaha caalamka baiden ayaana booqashadan uu ku imaaday qaaradda afrika wuxuu ballanqaaday kal sii fog intiiba ay qabsoomin doorashada maraykanka booqashadan uu xilli hore sii ballanqaaday xafiiska madaxweynaha maraykanka muddana laalnayd ayaa sida ay sheegaysa warbaahinta maraykanka waxa ay daaran tahay soo bandhigidda mashruuc ay taabigelinaysa xukuumadda washington kaasoo waddo tareen islamarkaana isku xirta saddex dowladood oo afrika ah loogu sameynayo qaaradda tallaabadan iskaashiga ku suntan ee baiden uu ku yimid qaaradda afrika isagoo ay maalmo fara ku tiris ah oga harsan tahay in loogu sii dhawaaqo tilmaamta madaxweyne ayaa ka dhigan qorshe cusub oo uu maraykanku doonayo in uu ku wajaha hunguriyeynta iyo hamiga dowladaha tunka weyn ee ku aadan qaaradda afrika si gaar ah dowladda shiinaha oo waayihii lasoo dhaafay galaangalkeeda ku ballaarinaysay dowladaha dhaca afrika joseph baiden ayaa socdaalkiisa qaaradda afrika waxa uu bilowday maalintii shalay oo isniin ahayd isagoona ka bilowday dalka afrikaanka ah ee angola baiden ayaana sidaasi ku noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee hayatalada maraykanka islamarkaana booqasho ku taga dalka angola sida ay daabaceen warbaahinada ameerikaanka iyo weliba barta loo yaqaana the white house government oo daabacda wararka aqalka cad intii uu jo baiden kusii wajahnaa jamhuuriyadda angola waxa uu ku hakaday dalka jasiiradda ah ee gaabuu fardi ama jamhuuriyadda alra'sul akhdar ee ku taalla badweynta atalatic isagoona halkaasi kulan aan lasii shaacin kula qaatay ra-iisul wasaaraha dowladdan yar ee jasiiradda ah yoslis kuuriya booqashadan oo ah tii ugu horreysay ooguna dambeysay ee uu madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee jo baiden uu ku taga qaaradda afrika ayaa diiradda saari doonta saxaraha koonfureed ee qaaradda halkaasi oo uu ka hana qaadi doono mashruuc wadda samayn ah oo loo bixiyey loobito dhanka kalena lagu horumarinayo waddada tareen ee isku xirta saddexda dowladood ee afrikaanka ah mandiqadaasina dhaca ee kale ah zambiya kongo iyo angola marka laga soo tago mashruuca waddabixinta halkudhigana looga dhigay loobito ololaha ka dambeeya socdaalka baiden ayaa ah xoojinta galaangalka siyaasadeed ee uu maraykanka ku leeyahay qaaradda afrika xukuumadda washington ayaana u sacyanayso in ay wujuud ku yeelato mandiqadan saxaraha koonfureed ee qaaradda afrika oo ah mandiqad hodan ku ah macaadinta laga helo korontada loo isticmaalo batariyaha loo adeegsada gawaarida ku shaqeeya korontada iyo aaladaha kale ee elektroniga ah majaalka tamarta dabiiciga ah ayaana ah halka salka iyo madaxaba u ah beritanka ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo shiinaha xukuumadda bikin ayaana sida muuqanaysa washington kaga hormartay majaalkan sababo ku aadan haymanaynta shiinaha ee macaadinta afrika tan iyo muddo sannado ah dowladda maraykanka ayaa dadaal har iyo habeen ahba u gashay sidii ay cilaaqaad wanaagsan oo siyaasadeed ooga samaysan lahayd dowladaha dhaca qaaradda madow iyadoona arrinkaasi usii maraysa howlo ganacsi iyo waxa loogu yeera kaalmooyinka bili'aadannimo balse waxaa u gub noqday mashruucan cusub ee wadajeexidda ah taasi oo uu dhirirkeedu gaaraya kun iyo saddex boqol oo kilomitir lacagta ku baxaysa ayaana lagu qiyaasay laba dhibic shan bilyan oo dollarka maraykanka ah tani ayaana ka dhigan tallaabo cusub oo uu maraykanka ku wajahayo galaangalka shiinaha sidaba ay tilmaamaysa wakaaladda wararka ee associated brice xafiiska jo baiden ayaa mashruucan wadda samaynta qaaradda afrika ku tilmaamay inuu ka mid yahay mubaadaraadka ama howlaha uu taabagelinaya madaxweyne jo baiden balse mustaqbalka loobito iyo tacaamulka ka dhexayn doona qaaradda afrika oo ay ku nool yihiin hal dhibic afar bilyan oo qof iyo dowladda maraykanka ayaa ah mid ay jaangoyn doonta idaarada cusub ee maraykanka taasi oo uu horjoogana ka yahay donald trump oo talada maraykanka dhiggiisa baiden kala wareegi doona labaatanka bisha janawari ee sanadka soo socda labada kun shan iyo labaatanka maamulaha qeybta afrika mavambi diozili ee markaska dowliga ah ee daraasaadka iyo arrimaha istaraatiijiga ah oo ah markas sameeyo baaritaanada magaalada washingtonna ay xaruntiisa tahay ayaa sheegaya in madaxweyne jo baiden uu xilligan waxba ka ahayn qaaradda afrika madaxda afrikaanka ayaana bilaabay buu leeyahay in ay diiradda saaraan donald trump bahwadaagsi hoosena ay la sii samaystaan dowladda maraykanka ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay boqolaal milyan oo dollar oogu gaaryeelayso waddada loobito iyadoona maalgelinta waddadani ay maraykanka kala qayb qaadanayaan midowda yurub iyo dowladaha ku bahaysan ururka g sn ee dhaqaalaha ah mashruucan ayaana waxaa hogaamin doona shirkado galbeed ah iyo bunuug ka soo jeeda qaaradda afrika tomi shihi oo isna ah falanqeeyo ka soo jeeda afrika qaybna ka ah macadka maraykanka ee arrimaha nabadgelyada ayaa dhankiisa sheegaya in ololaha uu ku dhawaaqay joe baiden ee lagu hergelinaya waddada tareeneed ee loobito islamarkaana isku xidri doonta dalalka zambiya kongo iyo angola ay qayb ka tahay dadaalada ay wadaan dowladaha galbeedka islamarkaana ay kaga hortegayaan dowladda shiinaha oo mashruuc ballaaran ka wada mandiqada bariga dhexe joe baiden ayaa booqashada rasmiga ah ee uu ku imaaday xilligan qaaradda waxa uu ballanqaaday sanadkii hore ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaana loo dibdhigay sanadkii labada kun afar iyo labaatanka horaantiisa haddana waxaa loo dibdhigay mar kale bishii oktoobar ee sanadkan sababo ku aadan duufaantii militon arrintan ayaana qayb badan oo ka mid ah dadka afrikaanka ah dareensiisay in qaaradooda aysan muhiimad badan ka lahayn madaxda ameerikaanka ah agtooda balse ku dhawaaqidda mashruuca loo biito ee baiden kadib ifafaallo wanaagsan ayaa u bidhaamaya idaarada maraykanka kaasi oo siinaya fursad ay ku wajihi karto nufuudka iyo galaangalka shiinaha ee qaaradda afrika oo ah mowduucay la hardankiisa ka wada socdaan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ku loolama talada maraykanka mas-uuliyaadka ugu horeeya ee trump dusha ka saaran marka uu ku soo laabto aqalka cadna waxaa ka mid ah inuu u saaciyo sidii uu u yarayn lahaa haymanada shiinaha ee caalamiga ah mashruuca loobito ayaa daaran in la horumariyo lana ballaariyo sidaba uu ku nuuxnuuxsaday joe baiden waddada tareeneed ee isku xidhta waqooyiga zambiya ilaa koonfurta kongo dhanka kalena gaarto ilaa dekadda loobito ee dalka angola oo ah meesha loogu magacdaray mashruuca waddadan ayaana noqon doonta dariiqa lagu dhoofiyo macaadinta afrika ee loo wada galbeedka mashruuca loobito ayaana u muuqanaya mid hergeli kara sababo ku aadan guusha diblomaasiga ah ee ay dalka angola ka xaqiijiyeen siyaasiyiinta ameerikaanka ah guushaasi ayaana keentay in tiro shirkado galbeed ah ay ka shaqeeyaan mashaariicda angola taasi oo dad badan dhakafaar ku noqotay marka la eego xiriirkii xoogganaa ee ka dhexeeyey angola iyo bikiin